faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasib radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado saakayna waxaad ku maqli doontiin dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dhacayso wakhtigeeda doorashada maamulka galmudug maraykanka oo faahfaahin ka bixiya duqeymo ay ka fuliyo gobolka shabeellada hoose somalilan oo sheegtay in elitari ay ka caawinayso kabixitaanka soomaaliya faahfaahimo dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali keyre oo ayaa kulan la qaatay midooda yurub safiirada ka jooga soomaaliya agaasimaha cusub ee madaxtooyada puntland oo xilka la wareegay qodobada caalamka saaka eed ku maqli doontiin warka subaxu dooran waxaa ka mid a madaxweynaha turkiga ordogan oo ka jawaabay damaca la doonayo in dib loogu qabsado magaalada istanbul iyo dowladda sweden oo magagelyo u sameynaysa muslimiinta ku dhibaataysan gudaha dalka shiinaha qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin warka subaxnimo ee u diyaar garooba
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhdana ay ku aastaysan tahay labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhawaada qodobada oo maqashano intaasi ka faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dhacayso wakhtiga loogu talagalay doorashada maamulka galmudug
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa ka hadlay khilaafka hogaanka galmudug iyo hadalkii dhowaan ka soo yeera madaxweyne xaafiyo sheekh maxamed shaakir iyo wakhtiga ay dhacaysa doorashada maamulka galmudug wasiirka ayaa sheegay inay galmudug dhismaheedii hore ee dhibaato badan laga soo maray islamarkaana ee hore u jiray khilaaf ka dhexayn jiray maamulkii galmudug ee ku sugnaa magaalada cadaado iyo alisunno oo gacanta ku hayda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda hadda galmudug u ah hase yeeshee xal laga gaaray waxa uu intaas hadalkiisa ku daray in dowladda federaalk soomaaliya uu mowqifkeeda yahay in galmudug ay doorasho ka dhacdo bisha julaay ee sanadkan xilli uu madaxweyne xaaf iyo madaxa xukuumadda galmudug ay sheegeen inay doorashada ay dhacayso marka ay gaarto taariikhdu sanadka labakunlabaataniyokowda ay ku egtahay wakhtigooda madaxda maamul goboleedka galmudug iyo madaxda dowladda federaalk ayuu sheegay inay u taalla shaqo adag inay doorasha ay ku dhacdo wakhtigeeda xilli uu jira khilaaf u dhexeeya madaxda maamulka galmudug laakiinse taas in la doonayo in wadahadallo hoose lagu xaliyo waxay ku soo bilaabatay galmudug aan aan isku dhamayn dowlad galmudug la yidhaahdo oo fadhisa cadaado iyo maamul ahlusunna waljamaaca oo loo yaqaanay maamulka gobolada dhexe oo muusuna reed fadhiyey in muddahay saas ahayd heshiiskii jabuutiyaa lasoo maray waa laysu geeyey muusuna reedaa la faray calankii aalusuna la dejiyey calankii galmudugaa la saaray waxaa lagu heshiiyey qodobo la yaqaano nasiib daro waxaa ka soo baxay cilado iyo isdiidiid maamulkii cusbaan gudihiisa waxaa hadda maanta aad arkaysaana waa intaas hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu ilaahay idankii ku soo ururo in la wada hadlo waxyaabaha cilalkaa oo mudanaya khilaafyadana galmudug ayadoo loo dalaynayo iyo dagaalkeeda laga gudbo mowqifka dowladda federaalka aan kuu sheegi karaa annagu waxaan rabnaa in doorasho galmudug ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah bisha julaay sanadkan hadda waxaan isleeyahay sheekh shaakir iyo madaxweyne xaas iyo dhammaan mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka waxaa u yaala galmudug arrinkeeda inay wada xalliyaan hadalkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa ku soo-aadaya xilli la wada sugayey mowqifka dowladda soomaaliya ee doorashada galmudug islamarkaana wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo caddeeyey mowqifka dowladda iyo wakhtiga ay dhacayso doorashada maamulka galmudug
maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiya duqeymo oo ka fuliyo gobolka shabeellada hoose warqaroole oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee loo yaqaano qaaradda africa africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeymo dhinaca cirka ee uu maraykanka ka fuliyo gobolka shabeellada hoose qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya toban iyo sideedii bishan ay duqeymo dhinaca cirka ay ka fuliyeen deegaanka awdhigle ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose maraykanka ayaa sheegay inay duqeyntaasi ku dileen saddex xubnood oo ka tirsan al-shabaab hase yeeshee ay soo gaartay in dad rayida ay wax ka soo gaartay duqeyntaasi balse ay sheegeen inay dib eegis ku samayn doonaan sidoo kale qoraalka africom ayaa lagu sheegay in maraykanka ay sii wadi doonaan howlgalka dhanaca ka dhanka ee al-shabaab ilaa mas-uuliyadda amniga ee dalka soomaaliya ay la wareegaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maraykanka ayaa sanadka laba kun toban iyo sagaalka waxa uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka ee uu ka fulinayo soomaaliya waxaana toddobaadyadii lasoo dhaafay duqeymo ugu badnayd ee sanadkan uu maraykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado ayaad maqal dhegaysanaysiin somalilan ayaa sheegtay in elitaria ay ka caawinaysa ka bixitaanka soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax uu warbaahinta kula hadlaya magaalada hargeysa kadib markii uu kulan la yeeshay wafdi ka socday dowladda eliteria oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dalka eliteria mudane cismaan saalax maxamed oo safar shaqo ku jooga somalilan ayaa sheegay in eliteria ay ka codsadeen inay ka caawiyaan ka bixitaanka iyo aqoonsi somalilan ay hesho gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in wafdiga dowladda eliteria oo ballaaran in caalamka ay gaarsiiyi doonaan horumarka iyo sidoo kale ka jira somalilan iyo madax banaanida waxaana xusay inay qaadi doonaan waxayna xusay inay qaateen dastuurka somalilan islamarkaana ay baari doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan ee somalilan ay aqoonsi u heli karto ugu dambeyntii wasiirka gudoomiyaha waxa uu tilmaamay in wafdigan uu ahaa midda muhiimad u ah somalilan islamarkaana sahli doona inay kasoo dhex muuqato iskaashiga geeska afrika somalilan faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geysta oo ka dhacay magaalada muqdisho warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax gaari oo ka dhacay meel ku dhow xarunta hay-adda dambi baarista ee c i d da ee magaalada muqdisho gaarigan oo lagu xiray qarax ayaa waxa uu nuuciisu ahaa saarif islamarkaana waxa uu ku qarxay wadada laamiga ee waxaana joogtiisa inta badan laga maqlay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir wararka qaar ayaa sheegaya in gaariga qaraxa lagu soo xiray uu lahaa nin lagu magacaabo daahir xasan xuseen daahir dayniil oo marna soo noqda wasiir ka tirsan maamulka galmudug isagoona dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi sidoo kale waxaa horey daahir usoo noqday gudoomiyihii degmada dayniil ee gobolka banaadir xilligaas uu madaxweynaha dalka uu ahaa shariif sheekh shariif sheekh axmed ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa goobta gaaray uu qaraxa ka dhacay iyagoona halkaasi xiray waxaana daahir dayniilo dhaawiciisa loo qaada mid ka mid ah goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirada midooda yurub ee ka jooga soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo welinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha axmed ciise cawid ayaa kulan la qaatay safiirada muqdisho ka fadhiya dalalka xubnaha ka midooda yurub ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo safiirada ayaa ka wada hadlay joogtaynta taageerada midooda yurub ee soomaaliya waxaana kulankooda sidoo kale safiirada ay ku bogaadiyeen horumarka ay ku tillaabsatay dowladda soomaaliya kulanka dhex maray ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo safiirada midooda yurub ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa safiirada goobjoog ahaa danjirayaasha australia faransiiska fiinland jarmalka iyo ireland sbein iyo sweden iyo netherland iyo boqortooyada ingiriiska wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed ciise cawid ayaa ka warbixiyey kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo safiirada soomaaliya ka jooga dalalkaasi ra-iisul wasaaruhu la kulmay labiyo toban ambassador oo ka socda dalalka yurub iyo xiriiryaha gobolka geeska africa ee eu-da oo u qaabilsan iyo safiirka kumeelgaarka ah ama kumeelgaarka kusimaha safiirka yurub ee soomaaliya marka afariyo toban ayay ahaayeen ra-iisul wasaarahana waxaa la socday qayb wasiiradiisa ka mid ah iyo maxaa la yihahdaa iyo saraakiisha kale ee dowladda marka waxay ahayd kulan muhiim ah dalalkaasi waxay ka hadleen waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen soomaaliya inay ku arkaan waxay qireen horumar badan oo dhan kasta laga gaaray ra-iisul wasaaruhuna wuxuu uga warramay hawsha ay dowladdu ka wado soomaaliya
warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad maqal dhegaysanaysan dhegaystayaal agaasimaha cusub ee madaxtooyada maamulka puntland maxamed ladiif yuusuf ayaa xilka kala wareegay agaasimihii hore ee mudane cabdinaasir biixi soofe munaasabadda xilka lagula kala wareegaya ayaa ka dhacday madaxtooyada xarun caasimada magaalada garowe waxaana goobjoog ka ahaa dhammaan agaasimayaasha waaxyada madaxtooyada qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana si toosa xilka ula wareegay agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulkaasi puntland cabdiladiif yuusuf oo xilka ku wareejiyey agaasimihii hore halkaasi xilka uga hayay warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad dhegaysanaysiin dhegaystayaal akhbaaraadka caalamka ayaad goorra maqli doontiin balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markan akhbaraadka caalamka madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayyib erdogal ayaa ka jawaabay damaca kooxda qariijka ee cadaanka ee ku jira in magaalada istanbul ay dib u noqoto xarunta gacankuhaynta kiristanka erdogan ayaa sheegay inay weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday laba masaajid oo ku taala dalka switzerland uu qeyb ka ahaa howlgalka ballaaran ee lagu baar lagu barbartilmaansanayo turkiga erdogan oo ololeysa doorasho ee dowladda hoose ee turkiga ka dhacaysa bishan ayaa sheegay in weerarka uu qeyb ka ahaa weerarada ballaaran ee lagu soo qaaday islaamka waa naga intaa khiyaaray warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha cadaada anigoo mahad nuuri axmed ayaa inla socodsiinaya sharmaa ka suuley ayaa farsameynaya tan iyo intaan warkan mid lacayn aan ku kulmi doonana waxaan inku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي